The voice of America. VOA.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda oo aad si toos uga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban iyo hirarka efemiyada geeska afrika qaarkood
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinma waa cawaysnimo talaadaha bisha juunna waa saddex iyo labaatan sannadka laba kun iyo shan iyo tobanka idaacadda cawaysnimana waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga oon caawana kaga hadlayno dhallinyarada iyo bisha ramadaan oo ah qaybtii aannu idiin soo gudbinaynay toddobaadkan waxaana idinla socodsiinaya barnaamijka anigu ah maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed
walaal waxaa waaye labada een, shan shan saac oo habeennimo iyo afartan iyo lix daqiiqo ayaan afurnaa markii qoraxda aan aragno in ay geedaha hoostooda gashay oo iftiinkii casaanka ahaa uu markaa kor si fiican uu oga hoos oo uu sii aaday kaasi waxa uu ahaa cabdifataax cabdulaahi ciise oo ku sugan dalka swidhen kana hadlaya sida ay u soomaan bisha ramadaan ee barakaysan
waxaad eh, barnaamijka waa go'aankaaga caawa sidoo kale aad ku maqli doontaan warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo bisha ramadaan guud ahaanba mawduuceenna oo ku saabsan dhallinyarada iyo bisha rabadaan ayaa sidoo kale waxaaad ku maqli doontaan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya marka horese waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida magaalada muqdisho waxaa gelinkii dambe ee galabta lagu dilay nabadoon lagu magacaabo cabdulaahi xuseen wardheere dhegacadde nabadoonkan ayaa waxaa dilay laba nin oo ku hubaysnaa bastoolada waxaana uu dilkiisa ka dhacay deegaanka sinay ee dhinaca degmada yaakshid dableyda dilkan fulisay ayaa ilaa iyo iminka heybtooda aan la garan balse dilalka noocan oo kale ayaa muqdisho ka dhacay inta badan waxaana sheegta ururka al-shabaab
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa ka hadlay aragtiyada ka dhanka ah diinta islaamka casho afura oo lagu maamuusay bilowga bisha ramadaan ee barakaysan qaar badan oo ka mid a diblomaasiyiinta dalalka islaamka xubnaha koongareeska iyo xubno ka socday muslimiinta maraykanka ayaa afurkaasi ka qayb galay master obama ayaa sheegay in cashada ay xasuus u tahay xorriyadda isku haysa dadka maraykanka taasoo ay ka mid tahay xorriyadda aan la loodin karin ee caqiidada dadka iyo cibaadadooda waxa uu qa- waxa uu aqoonsaday haweeneyda lagu magacaabo samantha aluf oo haweeney muslimada taasi uu ku guulaystay dacwad gaartay maxkamadda sare ee maraykanka oo ay ku difaacaysay xuquuqdeeda inay xijaab xidhato amaba ay safaleetiga madaxa lagu xidho ay xidhato kadib markii loo diiday shaqo ay ka doonaysay dukaan dharka iibiya waxa uu cambaareeyey tiro rabshadaha dhimasho keenay oo la xidhiidha dhinaca diinta kuwaasoo ay ugu dambe- ugu dambeeyey dilkii ka dhacay kaniisad ay ku cibaadaysanayeen dad madow oo ku taala gobolka south carolina isagoo yidhi marka qiimaheenna la khalkhaliyo waannu isku imanaynaa sida hal bulsho innagoo ah saraakiisha dalka maraykanka ayaa waxa ay ballan qaadeen inay wadahadallo toosa la yeelanayaan saraakiisha dowladda shiina shiinaha inta u- uu socdo kulanka saddex geesoodka labada dhinac ee ka socda magaalada tan washington arrimaha ugu muhiimsan ee labada dhinac ay ka wada hadli doonaan ayaa waxaa ka mid ah ammaanka dhinaca internetka muranka badda shiinaha iyo iskaashiga labada dal ee dhinaca xakamaynta isbeddelka cimilada adduunka wadahadalladan ayaa waxa ay bilaabmeen isniintii shalay waxaana sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku uu tilmaamay inay yihiin wadahadallo si laab furan loogu wada hadlayo
xogeyaha gaashaandhig ee maraykanka ashton carter ayaa sheegay in maraykanku aanu qaadi doonin jidkii dagaalkii qaboobaa balse ay gardarrada ruushka kula macaamili doonaan farsamooyin militari iyo kuwa aan qaab militari loo maraynin kuwaasoo lagaga hortegayo gardarrada ruushka ee ku aadan dalka ukraine hadalkan ayuu ka sheegay magaalada berliin shalay oo isniin ahayd ka hor intaanu u socdaalin dalka estonia oo uu kaga qaybgelayo kulan uu la yeelanayo wasiirada gaashaandhigga dalalka estonia latvia iyo lithuania dalalkaasi oo dhammaantood ka tirsanaan jiray amaba gacansar la lahaa midoogii soofiyeti ee burburay
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda gaar ahaana barnaamijka waa go-aankaaga haddii aan ku bilowno masaajidada kala duwan ee magaalada muqdisho ayaa siyaabo kala duwan waxaa looga ogaa salaada taraawiixda haddaba kala duwanaanshiyaha iyo daliilka la raacayo ayaa waxaa warbixin inooga soo diray wariyaha v o eda magaalada muqdisho axmed xasan colaad bisha barakaysan ee ramadaan markii la gudagalo inta badan dadka muslimiinta waxay u dhaqaaqaan salaatu taraawiix oo bilaabata xilliga salaada cishaha kadib taraawiixdaasi dukashadeeda ayaa masaajidda qaarkood ee siyaabo kala duwan looga kala dukadaa waxaana arrinkaasi aan wax ka weydiiyey mashaa'ikh ku sugan magaalada muqdisho sheekh axmed nuur cabdi jimcaale wuxuu ka mid yahay culammada soomaaliyeed wuxuuna igaga warramay qaabka taraawiixda loo dukado iyo ducooyinka lagu dhex akhriyo xilliga salaada taraawiixda lagu jiro taraawiixdu run ahaantii taraawiix waa jamcu tarwiixa waa salaad oo afar ragca markii la tukado la raaxaysto tirada la tukadana waa labaatan ragco oo go-an oo ay fadli badan tahay in qur-aanka juz lagu tukado si ay bisha ramadaan ay ugu dhammaato qofka muslimka ah asoo taagan qur-aanka oo dhan ugu dhammaado run ahaantii labaatanka ragca marka waa in nebigu tukan jiray oo nebigu jideeyey oo taraawiixa la tukada yiri ma ahayn nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu bilaabay taraawiixda masjidkuu keligii ku tukan jiray asxaab badanaa kusoo daydeen masjidkiiaa soo buuxsamay xadiiska imaamulbukhaari baa wariyey caaisha laga wariyey wuu nebigu soo waa soo bixi waayey habeenkii dambe labaad iyo saddexaad markii dambe u yidhi waxaan ogaaday sida aada ugu dadaalaysiin salaadan waxaan ka cabsaday in laynku farad yeelo marka nebigu sala allahu caleyh wasalam kuma waajibin mana amrin taraawiixda bal nebigu wuxuu jideeyey calayhi salaatu wasalaam qiyaam ramadaanka in qiyaam la sameeyo oo qofkii shan ragca tukada laba ragca tukada labaatan tukada soddon tukado intii awooddiisa ay tahay
marka maxaa looga baahan yahay qofku markuu taraawiixda dukanayo jamiicada ama masaajidda qaar waa la dheereeyaa qaar way gaabiyaan marka kee fadli badan marka taraawiixda inta badan waxaa aragnaa ragcooyinka waa iskaga mid inta badan laakiin xagga xagga ah qur-aanka akhrintiisa ayaa waxaad moodaa culamana way soo gaabisaa kuwana way dheereeyaan ha bismillaah run ahaantii colaada waxa weeyaan taraawiixda sida culimadii salafu saalix iyo asxaabta laga soo guuriyey qur-aanka dheer ama juz iyo wixii ka badan ayaa lagu tukan jiray saasaana ijmaac aheyd labaatan ragcaana la tukan jiray iyo saddex watar ah waan aragnay dad oo qulhuwalle iyo ku tukanaya ama suurado yar oo kale ay ku cadfayaan ay ku darayaan run ahaantii colays ma jiro dadka muslimiinta waxaan fahamsiinaynaa salaada taraawiixdu waajib ma aha laakiin waxaa fiican shaygii markasta sunnadu ay waafaqsan tahay oo taraawiixda sayidina cumara jideeyey oo sidaa u nidaamiyey oo hal imaam u sameeyey oo jamaaco u sameeyey sunnada afarta waaweyn oo imaam abubakar cumar cuhmaan calina waa wax nebigu jideeyey calayhi salaatu wasalaam calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin marka sida fadliga badan marka waxaa la jideeyey in ilaahay la baryo la ducaysto xal nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi bil ramadaan ayaa idiin timid awalkeedu waa naxariis aakhir awsadkeedana cafwan waa dembi dhaaf aakhirkuna waa naxariis ilaahay weydiista buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam janno naarna ka magangala marka waxaad ogaanaysaa in ay qaadayaan culimada iyo dadka jamaacada soo xaadiray nas'aluka aljannata ilaahi wanacuudu bika min annaar sidaasoo kale caaisha nebigay weydiisay calayhi salaatu wasalaam radia allahu canha waxay tihi rasuulka ilaahayow aniga bisha ramadaan ha laga faa'iidaysta baa tihi haddii aan ku dadaalayo oo laylatulqadriga aan raadinayo maxaa ugu fiican oon ilaahay ka baryaa marka wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa tihi caaishoy allaahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii ilaahu alla wax cafiyaa tahay cafigana waa jeceshahi cafi marka adkaartaasna in la qaado ayaa mashruuca oo nebigu amray caaisha calayhi salaatu wasalaam sidoo kale sheekh cali nuur cali axmed oo loo yaqaano xoogsade isaguna wuxuu ka mid yahay culammada soomaaliyeed wuxuuna ka hadlayaa taraawiixda iyo sida lagu kala duwan yahay waxaa farqiga u dhexeeya nina ragcada wuxuu ku dukadaa uu dheereeya ragcada nina ragcada oo ninkan dheeraynaya laba uu qeybiyaa muhiimada ku jirto sirta ku jirto ninka saddex iyo labaatan dukada wuxuu gaabinaa qiraa'ada qur-aanka ninka kow iyo toban dukadana wuxuu dheeraynaa qiraa'ada qiyaamka bes intaas akhrinta qur-aanka ama cadadka ragcaadka mulsam ma ah midkoodna bidca ma ah calaykum bisunati wa sunati alkhulafaa arashidiin laakiin labaatanka inta badan maaragta culammadu waa la yihahdaa nebiga laga soo guuriyey markuu tukanay.
labaatanka cumar waaye ruuxa saddex iyo labaatanka ee qiyaam ramadaanka u jideeyey oo taraawiixdan u naqaan ninka jideeyey waa cumar imaamu shaaficina radi eh, raximahullah wuxuu leeyahay sidaasaan aragnay ayadoo saddex iyo labaatan la dukanayo marka micnaheedu ko iyo toban qofka dukaday amba eh, iyo kan saddex iyo labaatan dukadayba eh, sidaas waa sunnadii nabiga iyo sunnada khulafaa raashidiinka qofkii dukada marka bidca ma dukanin qofkii saddex iyo labaatan dukadana bidca ma dukanin oon eh, cumar ibn khadaab radia allahu canhu iyo laakiin salafkii- waqtiga oo iyo maaragtay iyo waxay ku kala duwan yihiin akhrinta Akhrinta qur-aanka ay ku kala duwan yihiin.
ay ku kala duwan yihiin Een, marka culimmada qaar masaajida qaar waxaa arkaysaa markii cishaa laga baxo in la gelayo Een, masaajida qaarna markii een, la gaaro tobanka dambo in maaragtay loo istaagayo oo taraawiixdiiba ah meesha mararka qaar een, ragcooyinka laga saarayo marka een, meel layskugu yimaado oo toosa ma jirta may waxaa jirto een, masalo ku saabsan een, cashr lawaakhir marka la galo nabigu waxaa la yihi sal lla slam kaana yajtahidu fi ramadaan een, maa laa yajtahidu fi gayri wa kaana yajtahidu fi lcashri lawaakhir maa laa yajtahidu fi gayri culimadaas awalkana ka dukayso aakhirkana ka dukanayso waxay ula jeedaan inay la yimaadeen ijtihaadka cashr lawaakhirka dartiis ma jirto ee, wax gaara oo ku laaziminayo laba jeer inuu dukado ama ma jirto wax gaara oo ku laaziminayo hadduu taraawiix dukado inuusan ee, aak- ee, qiyaamu ramadaanka dukanayn oo aakhirka uusan dukan karin wax dhahaya ma jirto marka qofki inuu le- wuxuu leeyahay inuu awalka dukado iska seexdana wuu leeyahay inuu awal iyo aakhir dukadana wuu leeyahay inuu aakhirka keliya dukadana wuu leeyahay intuba wax dhibaataha ku jirto ma laha Ay. Een, ducooyinka een, inta badan waxaa jira ducooyin een, lagu dhex maaragtay culamada arkaysid oo lagu dhex aqriyo marka ragcooyinka qaar la dukado Een, maxaa marka ducooyinkaasi maxay maxay ka hadlayaan jazaaka allahu khayran Eh, culimmada ducooyinka masaajidna waa laga akhriyaa xaqiiqda masaajidna lagama akhriyo masaajidda aan laga akhrin waxay ictimaadsan yihiin eh, in taraawiixda waxaa loo dhahay nasiina dalab waayo xilligaas waxaa la dalbayay in la nasto oo afar ragcaa la dukaday qiraa'ad- qiyaam dheeraa la sameeyey qiraa'o dheeraa lagu dukaday dadku waa istireexayaan istireexaas inta lagu jiro qofka asaga wuxuu xaq u leeyahay intuu doono inuu sameeyo cumar iyo radia allahu canhu iyo keyrkoodna lagama soo guurinin Eh, sidaas istidlaalnaha iyo nabiga sal alla alay wasalam adkaar jahara oo jamaaci oo laysla qaada lagama soo guurinin laakiin ramadaanka iyo keyrkiisba qofka inuu dikriga ilaahay carabkiisa ku badiyo way tahay salaadana waa sunno qofkana wuxuu xaq u leeyahay inuu oo iska dhaafi inuu karo.
nasto inuu iska istareexo inuu keligiis duceysto inuu istikfaarto inuu saliga nabiga akhriyo alayhi salaatu wasalaam iyo wixii la midka ama in laysla jameeceysto mulzam inuusan ku ahayn oo aaminsan yahay dad way jiraan culimmada soomaalida ka mid ah ama culimmada muslimiinta ay tijaah ahaan qaatay inay la jaharaan oo ay dadka inay ku tacliiminayaan inay ula jeedaan in kale aanu ma aqaan laakiin sameeyaa jiro ayadu laakiin hadda wax Digrigaas mulzam- oo dheer.
ah, oo dheer oo laysla qaadayo jamaaciga ah laakiin wax mulsam igu ah inaan anigu la hooriyo amba la qaado ma jirto maadaama aysan jirin awaamir gaara oo nabiga ka sugnaatay sala allahu alayhi wasalam axmed xasan colaad v o a muqdisho aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed haatanna dhinaca magaalada boosaaso magaalada boosaaso waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu kulkulul soomaaliya iyadoo hadda lagu jiro xilligii kulaylaha ayaa waxaa jira dad ganacsigoodii iyo howlahoodii kale ee nolosha wata iyaga oo sooman warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo haysa wariyaheenna faadumo yaasiin jaamac bisha barakaysan ee ramadaan ayaa ah bil ay si weyn u cibaadaystaan bulshada muslimka ahi waxaana in badan oo caalamka muslimka ahi ay ku kala duwan yihiin cimilada iyo saacadaha la soomo magaalada boosaaso waxa ay ka mid tahay meelaha ay cimiladoodu aadka u kulushahay islamarkaasna la soomo muddo afar iyo toban saacadood ah waxaa jira dhalinyaro badan oo ka shaqaysa gudaha suuqa weyn ee magaalada boosaaso kuwaasoo qaar ka mid ihi ay qabtaan shaqooyin adag xilliga ramadaanka qaar ka mid a dhallinyaradan oo ay v o a la kulantay xilli ay ku guda jiraan shaqooyinkooda maalinlaha ah ayaa ka waramay dareenkooda ku aadan kulaylka cimilada boosaaso iyo sida ay hawshooda u maareeyaan cabdifitaax maxamed cismaan cabdifitaax maxaa ka shaqaysaa ee, qaybta cabditaanka macmacaanka shiditaanka diyaarinta qudaarta aad iyo aad bay noogu culustahay laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin nolol maalmeedka ciyaalka waa looga helaa alxamdulillah ilaahu mahad iska leh ilaa intee saac shaqaysaa cabdifitaaxoo maalinta ilaa labiiyo toban saac shaqada meeqa saac soo gashaa toddobada subaxnimo bal ka war cabdifitaaxow shaqadaada waa istaag maxaa dareentaa maadaama xilli eh, ramadaana ay tahay haddana aadan fadhi lahayn bal noo sharax shaqadaada ma fadhidaa ma istaaganta inta badan waa istaagsanay waxa aan fadhiisaba hada yaraatee waa saacad hadday u badato saacadaasna waxoogaa yaroo kale kala yar dhaca weeyaan bis duuradii camal ahaa inta salaada lasoo tukanay bis hata kanisanaa inta kale waa dhi'ayna marka laba qof aan ku shaqayna labada qof aa waa isbadbedelna haddii ilaahi raalli kariyo dhalinyarada suuqa haddii aad tusaale ka bixiso maxay noloshooda ku tirsanta waxyaabaha kala gedisan ka shaqeeyaan wallaahi maasha allah nolol maalmeedkooda alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahu mahadsan aad iyo aad buu waxa bay yaraatee dhibaato lama kulmaan maasha allah waa- meeshooda waa iska jooga iska shaqaystaan habeenkiina waa iska galmadaan marka shaqada waxaad moodaa xilliga cimilada kuleylka ka wadan markaas aad u daran tahay laakiin waa ilaahay mahad iskale inta badan kuleel saa'ida ma suuq guduhu markuu ji- suuq lagu jiro laakiin waa markii banaanada loo baxo baa kuleel xoogaa la dareemaya holac iyo anfi Eh, laakiin markii suuqa gudaha lagu jiro inta badan waxa daaran marxawada waa iska wada daaran hawada waa iska soo galgalaysaa aad buu u fiican yahay, maasha allah walaal magacay waxaa la cumar nuur xuseen waxaan iibiyaa haruurka sarreenka iyo wixii soonka ku saabsan dukaan la nahay suuq boosaasan ka shaqeeya dukaankii haa adag u yaraan hadda wuxuu furan yahay shan sano meelahaas u furan yahay waa gartay bal dhinaca suuqa iibka oo kale si ay idinku yar hadda maasha allah sarreenkii aad horta uu hadda suuq u shaqeeya sarreenka hore waxaa la gedi jiray eh, laba iyo labaatan haddana afar iyo labaatan meelahaas oo mareesaan kusoo qadana hadda soo sarreenka kacsan bisha ramadaan alxamdulilah ilahi wuxuu nu qadar kolley waa helnaa laakiin sarreenka hadda aad u kacsan iyo maciishad kale iyo qudaarta aad u kacsan qudaarna waa gadnaa annagan cumarow bal ka waran dhalinyarada iyo shaqada rabadaanka marka aad isbarbar dhigto shaqada rabadaanka iyo xilliga ka hore kee inay ku adagta xilli hore xil ramadaanka ramadaanka adag tahay ramadaan qod dadka waana soomi yahay boostan aad bay u kulushahay alxamdulilah waa iska dulqaadan in dhalinyar maadaama aan nahay inaan shaqadeena shaqaysa wax noogu fiican male marka xilliga habeenkii ma shaqaysaan mase maalintii oo keliya shaqaysaan may walaal maya habeenkii ma shaqeyno wala salaada maqrib aan ku egnahay maalinkii ilaa subaxdii ilaa maqribkii ma shaqeynaa laakiin habeenkii ma shaqeyno suuq meeshan ka shaqeyno waa suuq gudaheeda moogta mar suuq gudaheeda habeenkii way xiran tahay maalinkii unbaa la shaqeeyaa bes magacayga waa yaasiin axmed colaad waxaan ka shaqeeyaa een, suuq qudaarta waa moos iyo bambeelmo iyo lindhaan iyo qare iyo waxbaan iibina koley maadaama ay soo gashay bishii rabadaan ay barakaysnayd rabadaanka shaqada maxaa dareentaan intee saac shaqaysaan koley hadda sidii hore ma ahane waxa weeye dadku ay qurac musuubsanayaan iyo bil ramadaan maadaama ay tahay oo dadkana ay sooman yihiin toddobada aroornimo ilaa iyo sagaalka dadka ay soo galaan suuqa marka waxa weeye een, kulna waa iska jiraa bal suuqa haddii aad qiyaaso dabcan dadka waa yeelkaa kuleylku waa dhibayaa dadka waxay iibinayaa maxay u badan yihiin dadka wax iibinaya waa dhalinyaro dadka een, waxa weeye ma garanaysaa een, waayeelka boqolkiiba een, boqolkiiba siddeetan suuq way isaga baxeen een, koley waxa waxa ku hara waxa waa in yaroo kooban oo farakotaris intaas yarna waa ku- waxay soo galaan een, bacdal casr bay soo galaan oo sharaabka iyo shitaan keliya waa gartay een, dhalinyarada suuqa oo kale haddii aad tusaale ka bixiso maxay ka shaqeeyaan bal shaqooyinka ay ka- koley hadda ninkan deriskayga ah waa walaalkay shaafici nuur siyaad baa la yidhahdaa sharaabka ayuu diyaariyaa een, qaybihiisa kala duwan cambaha iyo saytuunka iyo qaraha dhallinyarada oo qaabna waxay ka shaqeeyaan een, bagaashka een, qaybihiisa kala duwan qaar shoobinka ka shaqeeyaan ma garanaysaa qaar saabuunta een, qaar dharka kabaha hadda koley een, bishii rabadaan waa labaatanka bisha hore ee waxa weeye suuq qudaarta ee lagu mashquulsan yahay tobanka dambena waxaa weeye xaqal ciidkii iyo waxyaabahaas baa xoogga la saaraya bal cimilada kuleylka ka waran shaqadaada xilligii hore iyo hadda farqiga u dhexeeya muxuu yahay waxa weeye ma garanaysaa xilligii hore een, dadka waxna waa la iska cabayay waxna waa la iska cunayay marka laakiin hadda maadaama la sooman yahay een, haraad waa dareemaysaa ilaa iyo xad kulna waa jiraa maadaama eh, bisha ramadaan ay ku- qofka uu uu taagan yahay ee boosaaso een, aad bay u adag tahay qofka inuu soomo laakiin waa waa bil waajib ilaahay ku fadli yeelo waa in- ku qasbaya inuu soomo suuqa iyo wax iibsigu si aynu ku yahay iibsiga een, kolley hadda sixirka aad buu u kulyahay qudaarta xagga qudaarta marka ay to daqriya oo kale hawadaas buu ku dhegan yahay Be- meeshii awal wala siddeetan sagaashan laga gaari boqol iyo toban boqol iyo labaatan baa la kala iibsanayaa marka qo- maxaa weeye sixir bara aad u badan baa jira dhinaca isu socodkana dadku aad bay wax u iibsanayaan socodka maasha allah een, waxa weeye socodka rabadaanka rabadaanka waxa bisha rabadaan suuq bay leedahay maasha allah inkastoo bisha ramadaan sanadka ay ku soo aaday bisha juun oo ah bilaha ugu kulul xilliga xagaaga ayaa haddana waxaa suuqa magaalada boosaaso ka socda ganacsi kala gedisan oo ay dadweynuhu soo buuxdhaafiyeen suuqyada magaalada ganacsiga ee boosaaso iyagoo goobaha ganacsiga inta badan ay horboodayaan dhalinyaro da'doodu ay ka yar tahay soddon sano kuwaasoo iibinaya khudaarta noocyadeeda kala gedisan oo ah badeecadaha loogu iibsiga badan yahay xilliga soonka faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso faadimo yaasiin aad bay u mahadsan tahay halkaa warbixinadaasi idinkaga imaanayaana waa barnaamijka waa go-aankaaga inta lagu guda jiro bisha rabadaan ee barakisan waxaa jira ganacsiyo ganacsato adeegooda u gudbiya macaamiishooda iyagoo qaadaya ama kala geenaya goobaha ganacsiga haddaba wariyahayaga deegaanka dhadhaab ee xeryaha qaxootiyada ee dalka kenya aadan xasan tarax ayaa waraysi waxa uu la yeeshay maxamed cabdulqaadir baaslaawe oo ka shaqeeya foorno wax lagu dubo oo ku taalla halkaasi
bismi illaahi raxmaan raxiim magacayga waa maxamed cabdulqaadir baaslaabe marka halkan waa meel bikiri ah ama sidii loo yaqaano foorno marka waxaan ku sameynaa oodharyada sida buskudka xalwada doolshada marka afurkan waan diyaarinaa oo lix saac adiga wixii ka dambeeya afurkaan diyaarinaa sida sambuusiga mandhaasiga iyo wixii la mid ah marka cabitaanadan waan gadnaa adiga yacni taamu iyo waxyaalaha fufud cabitaanada fufudna waan gadnaa marka waxyaalahaasa meesha ku iibinaa marka bikiri iyo iyo qeyb yacni afur diyaarin ay iskugu jirtaa marka sidaasaan ku shaqeynaa maadaama aan ku jirno bil rabadaan dhanka afurka oo kale haddaan usoo laabano waxaad ii sheegtay inaad sambuus samayso bal sambuus intee leeg yaa samaysaan mise tira intee leeg yaa dadka u samaysaan sambuusiga horta magaalada waa meel yacni burka laga qaato oo wax waa wax iska cayiman aan sameyno maxaa yeelay qofka qoys kasta buraa buruu qaatay marka inta badan dadka ayagaa iska samaysta laakiin dadka yacni hablaha sida suuqleyda oo kale ma diyaarin karaan afurka maxaa yeelay kuwaasoo kale naga adeegta marka wax la sameeya waa odher iska kooban yacni sambuusiga yacni laba qeyb ahaan waan u sameynaa qeyb yacni dadka xoogoo tamarta leh xagga dhaqaalaha toban toban shilin iyo wixii ka siyaadsanaan karnaa yacni hilib waxyaalaha khudrad khudrad fara badanaa laisku dardaraa kan kalena waxaan ka dhignaa mid iska caadi ah oo shan shin waxyaalahaasa loo iibiyaa oo dadka tabarta iska yacni noloshooda iska hoose iska iibsada marka sidaasaan sambuusiga u sameynaa marka laakiin sambuusiga iyo waxyaalaha afurka waa wax iska kooban saan kugu sheegay dadka inta badan bur iyo waxyaalahaas ay iska qaataan xaafadooda ku diyaarsadaan inta badan waxaa gataba suuqleyda dadka suuqa ka yacni bulshadan sida aan dareensanahay waxaad ku furteen baahi loo qabo in la hagaajiyo sambuuska doolshada xalwada iyo waxyaabahaas maxaa idinku dhaliyay bilaawgii hore inaad samaysaan fasti meeshaan waxaa imaanay labada kun iyo sideedda khaasatan aniga markaan arkay yacni qaabka magaalada iyo baahida yacni dadka meesha ku nool ay u qabaan sida rootiga maqsadka u weyn rootiga u ahaa maxaa yeelay berigaan imaan jirnay waxaan aragnay rooti lagu sameeyey guryaha yacni yacni qaab yacni dabka lagu dubaan arki jirnay oo qaab dhinacna ka ceeriin ah dhinacna ka bisil marka xaqiiqdii waxaa yacni igu dhashatay inaan barnaamijkan maadaama xifdad yacni hore yacni aan u laha ay ahayd inaan meeshii aan ka abaabulo alxamdulilah ilaah waa nugu guuleeyey dad baa iga horeeyey marka anigana kolley fakarkii fakeraan ku lahaa iyo dadkii yacni abaabulay agaasimayaashaan ka mid ahaa alxamdulilah ilaah wuu nagu guuleeyey marka xataa warshadda heer waxay noqotay ilaa dhadhaab ilaa dhagaxley marka in laga adeegto inkastoo hadda yacni qeybo yaryar meelaha hadda laga furfuray laakiin ilaa hadda waa sidii yani laakiin baahida inti inta badan saga yani boqolkiiba sagaashan iyo sideed waa waan daboolnaan dhihi karnaa dhanka macaamiisha ka waran bal dadka sideed oo la dhaqantaan sideed wax uga gataan ama dadka sidee wax kaaga gataan dadka horta waa saddex qeybood qeybka qeybta ugu horeeya waxay yihiin yacni sidaan horey kugu sheegay meesha buraa laga bixiyaa inta badan iyo saliid waxyaalaha waa la bixiyaa order yacni waxa ugu weyn aan sameynaa waxaa ka mid ah qofka wixiisuu keensanayaa burkii saliiduu keensanayaa yacni marka sida buskudka oo kale markaan yacni fiirino marka inta badan waan xisaabinaa markaan xisaabino waan sameynaa un waa kolley qaab yacni lacag adiga khidmo yaraan ka qaadnaa oo xagga dhanka farsamada ragga shaqeynaya khidmadoodii ah qaarna waxaa jirta oo ayagana yacni oo degdeg ah sida safaradoo kale oo yacni burkoodii waxoodoo dhan anaga ani xisaabinoo yacni sidaasaan ku iibinaa oo marka xalooda ayada meeshan waa lagu iibiyaa yacni qolo waxaa jirta xafiisyo sida dhagaxley oo kale halkaanay ka dalbadaan oo waan u dhiibnaa si yacni ayagana waa dad dukaamo lahoo business wax kasii raadsada qaabkaasna waan u bixinaa doolsho ayadana waa sidaas oo kale meeshan waan ku iibinaa si tafaariiq ahaan jamla ahaan dadka markay sii gadayaanna waa ayagana waan ka iibinaa marka ceenkaasaan u shaqeynaa farsamadan sida aad sheegtay waxaad kala timid dhanka iyo soomaaliya marka adiga dhallinyaradan hadda kula shaqaysa ma dhallinyaro aad tababartayba mise ayagana xifradda way lahaayeen dhallinyarada waa isku jir waa dad isku jir ah yacni meesha markaan imaanay aniga aan kula hadlaya anigaa horta bilaabay asal yani gacanteydaan ku bilaabay yacni meesha marxalad fara badanay soo martay mar waxaa jiri jirtay aniga samey jiray wax shaqadoo dhan aniga uu furnaan jirtay way jiri jirtay laakiin meesha markaan imaaday yani yani dad aan ka bartay dhalinyaro fara badan aan ka bartay ayagiyaa yani hoosh aan ku wareejiyay ayagaan baray marka hadda ayagaa macnaa la wareegay shaqadii ayagaa shaqeeya inta badan intay ka barteen qaarna ayagoo xifladda yaqaana ay meesha imaadeen qaarna meeshana lagu yani tababaray laakiin waxaa badan kuwa meeshan ka bartay kadibna aan shaqaaleynay faraqa u dhexeeya soonka iyo waktigii hore oo mataqaanaa ganacsigan uu sii jiray markay soon la-aanta ahayd taas waa waa la fahmi karaa oo yani wax kasta businesska yani khiyaabihiis yani qeybihiisa kala duwan meel kasta waa taa waa la fahmi karaa yani foornada waxaa la dhihi karaa soonka xataa aan isdabadhigno ciidda iyo soonka waa bisha ugu shaqada badan hadda ramadaanka oo kale yani dadka inta badan waxaan u diyaarinaa afurkaan u diyaarinaa sida buskudka oo kale sambuusi oo kale saan horey kugu sheegay marka waa waa laba jibaar shaqada laakiin waxaa kasii daran yani ciidda maalmaha ciidda yani markay ciidda ay ka dhiman tahay toban beri oo kale ama siddeed beri oo kale meesha waa jaamay noqonaysaa oo dadkan soomaalida dhaqankooda waxaa iska ciidda markii ay soo dhawaato waxaa iska diyaarsan ma- horey markaan muqdisho aan joogno kale shaqada aan ka shaqeey jirnay waxaa dhici jirtay shabcaanka oo kale wixii la iska sii diyaarin jiray qol waxay iska lahaan jirtay wixii lagu keediyo buskudka oo kale daawo waxaa jirta oo lagu talgalay lagu keediyo waa meel iska yacni yacni ko- kolba meeshaa joogta nolosheeda say tahay meesha hadda waa iska qaxooti kuleelkeeda iska badan marka dadka inta badan waxay diyaarsadaan markii fiida yacni siddeed beri ama yacni weeg uu ka harsan yahay iska diyaarsadaan maxaa yeelay wixii uu isbeddelaya waxayna dheyd ma laha waa wax iska yacni macmil ah marka xataa culeysay nagu noqotaa inta badan culeysay nagu noqotaa dadkii oo magaalada oo bulshadeeda badan iyo fooradii oo ay noqotay fooradii magaalada ugu weyneed oo dadkii yani qof kastana uu rabo wixiisii inuu diyaarsado marka laakiin insha allah kolley mustaqbalka waxaan rajeynaynaa qaab yani electronic inaa u bedeli doono laakiin hadday hadday noqotaba ay suurta gasho in lasii joogo hadday noqon weysana kolley waa arki doonaa insha allah In caqabadaha kula soo darsan noo sheegi kartaa in intaan ku guda jirna bishaan barakaysan ee ramadaanka
maya hadda jabiga wuu iska degan yahay inkastoo yani meesha hadda khaasatan bikeri tan hadda foorada ahaantaani waxyaalo fara badan ay iska soo martay laakiin hadda yani jabiga wuu iska degan yahay mar waxaa jirtay waxyaalo fara badan ama yani ha noqoto yani wax yani oo meel kale noo imaado oo caqabada ah ama yani gudaha oo shaqaalaha gudahoodii ah yani waa marka marka waagaana waxaan dhihi karnaa yani jadwalka magaalada la- yani lama soconin laakiin hadda waan la qabsanaan dhihi karnaa oo hadda bu- bulshada meesha degan aan ka mid noqonay oo yani waa waxad caqabad caqibad ma jirto waa iska caadi faraqa u dhexeeya ganacsigii aad ku lahayd soomaaliya khaasatan muqdisho aad noo sheegtay iyo ganacsigan halkan ee qaxootiga aad ka bilowday muxuu yahay
faraq weyna u dhexeeya oo muqdisho hadda waa meel iska yani caasimad ahoo cimiladeedana heer dhexaad ah laakiin meeshan waa horta alaabta aan sameyno yani waa wax dheed ma laha oo wax yani yani alyoom waa wax maalin la isticmaalo xagga markaan joognay sidii buskudka oo kale laga yaabaa bil oo kale in la iska sii gado oo dadkana yani qof kasta meeshuu joogo isku yani dhaqan iyo waa kala dabeecad maxaa yeelay qofku wuu kuu imaanaya wuxuu ku leeyahay waxaan u baahanahay buskud kulul yani hadda la sameeyaan u baahanahay marka wixii waxay noqonaysaa waxay kugu noqonaysaa caqibaday kugu noqonaysaa maxaa yeelay buskudka yani qaabkiisii ma aha Ma- yani masti in la helo asagoo kule in la helo ma aha macnaa xagga ma- horey markaan xagga aan joognay waxa waxay noqon jireen hal maraa la diyaarin jiray hadda ciidahoo kale shabcaanka shan iyo toban markay ay bilaabato ilaa adiga yani yani soonka dhan waa la iska shaqeyn jiray wixii waa la keedin jiray laakiin hadda markii aan inta imaanay yani wixii ma noqon karaanoo waa wix xataa bur kala qaata xataa bur waxaa weeye oo yani wiig hadduu yaalo isbedelayo oo bahalo yeeshanaya laakiin xagga bur yani daawo leh loo keenay ganacsi ahaan aa meeshii wax aan ku samey jirnay marka ya way kala duwan yihiin farqiga xagga iyo tan inta way kala duwan yihiin marka waa taa waa dhib zaa'id aan ku qabnaa wallahi maxaa yeelay qofku wuxuu ku leeyahay wixii oo jilicsan oo haddana kulul aan u baahannahay sheyga markuu jilic noqon karna waa wu- markuu yahay fresh markuu yahay markuu hal maalin laba maalin markuu yaalo sheygu wuu isbedelayaa kuleelku wuu dhammaanayaa sheyga qabow wuu isku bedelayaa jaleecina wuu dhammaanayaayo wuxuu isku bedelayaa adeeg marka waxay noqonaysaa badeecadaada bixinteeda iyo xooga inay kugu yar adkaatay noqonaysaa mustaqbalka maxaad rajaynaysaan maxaad is leedahay mustaqbalkan inaad ka gaari karto ganacsigan Ah, insha allah kolley waa kolley kolley waa insha allah niyaddeena ma xumo waa iska wanaagsan tahay marka insha allah kolley waa kheyran rajaynaynaa insha allah
kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah dhallinyarada xeryaha qaxootiga dhadhaab waa cabdiqaadir waa maxamed cabdiqaadir baaslaa oo u warramayay waryaheena aadan xasan tarax halkaad ka dhegeysanayseena waa barnaamijkii dhallinyarada ee waa go-aankaaga oo idinkaga imanaya idaacadda v o a ee magaalada washington haatanna dhinacii kaalmaha qasaa'idka bisha ramadaan iyo nabi amaanada aan soo qabto mid ka mid ah
habeenkii qaar alxira qur-aankanuu soo degayhabeenkii qaar alxira qur-aankanuu soo degay محمد ويريد فرحدي وحوقي قولك إلهي غير محمد ويريد نبيقو قشوعي بسنكا وغبسدي نبيقو قشوعي بسنكا وغبسدي نبادت غرغرية عايده قرانك نبقو قشوعة بتنكا وغبسدة نبقو قشوعة بتنكا وغبسدة نبادت غرغرية عايده قرانك isagoo aan kala qaarin uu qaybshay muslimiinta waa bishii qayrka lahaydo nala siiyey qur-aankee qadirkiina untay uu iblayskii
codkaasi qasaa'iga ee ramadaan intaasaynu kaga gudubno iyo ruqeyo cali guutaale haatanna dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga oo aynu kusoo gudbinayno sida dalka soomaaliya iyo meelo badan oo dunida ah dadka ku nooli ay u gutaan waajibaadka bishan ramadaan ee barakaysan barnaamijkan waxaa qayb ka ah saddex wiil oo dhallinyaro ah oo mid walbaba ka sheekeynayo waayihiisii ramadaanka waxaana barnaamijka inoo haysa falastiin axmed iimaan
magacayga walaal waxaa la dhahaa sharmaaka cali cilmi waxaan joogaa new zealand gaar ahaan magaalada wellington caasimada waxay ii tahay koo iyo tobanka iyo shan daqiiqo oo p m oo ah talaado waan afurna waxaan afurnay ko- een shantii galabnimo iyo lix daqiiqo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan waa idin salaaman rabadaan kariim magacayga waa diftaax cabdullaahi ciise oo ku nool waqooyiga een, dalka sweden khaasatan magaalada calakis een, hadda waxa ay ii tahay saacadda kowdii duhurnimo iyo shan daqiiqo een, waxaana afuri doonaa hadduu ilaahay idmo shan een, shan saac oo habeenimo iyo afartan iyo shan daqiiqo Eh, bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdirasaaq bare jaamac oo jooga magaalada hargeysa Eh, runtii imika saacaddu waxa ay tilmaamaysaa labadii iyo lix minit Eh, waxaanan afuri doonaa insha allahu tacaala lixda iyo shan iyo labaatan daqiiqo Een, waa mahadsantihiin dhammaantiin Een, waxaan ku horumarayaa een, sharmaarke Een, sharmaarke ka waran bal ramadaanka iyo magaalada aad joogtid een, dalka new zealand inaad joogtaa noo sheegtay marka ramadaanka iyo ka waran een, magaalada aad ku nooshahay wallaahi alxamdulilah rabadaan mubaarak baan dhammaantiin leeyahay ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda muslimka ah Eh, magaaladu waa okay hadda waxaan ku jirnaa winter wadanka macnaha new zealand qabooba iyo june iyo july iyo adigu ha june iyo july agost waa winter Waa marka qabow.
winterku waqtigu waa gaaban yahay haye marka meeqa saaca la Een.
soomaa guud ahaan waxaan waxaanu tukanaa salaada subax een, lixda iyo rubi waxaana afurnaa shanta iyo lix daqiiqo oo galabnimo oo galabnimaha waxaan soonnaa waa een, waa koo iyo toban saac waxyar dhiman marka soomaaliya ba isku dhowdihiin hadda new zealand soomaaliya saddex iyo toban saac bay soontaa anagaa ka anagaa ka dhow anagaa ugu dhow- adduunka anagaa ugu dhumaan filaya macnaha xagga rabadaanka aniga australia bay ugu dhumaan filaya u yar gaab xagga gaabka Een, marka bal shaqada iyo xilliga ramadaanka iyo afurkii markaa fiiriso een, soomaaliya waqtigii een, ramadaanka la joogay iyo hadda meesha aad joogtay isbarbardhig bal ku samee wallaahi farqi weyn baa u dhexeeya dee meeshaan een, een, samarku markuu rabadaanku soo galo waa dheer yahay laakiin winterku markuu soo galo waa gaaban yahayo dee waxaas adiga madankuna hadda waa qabow roob baa da-aya waa macnaha ma baraf ma laha laakiinse waa labiyo toban digrii koo iyo toban sideed digrii marka dee soomaaliyana waa og tahay oo waa kuleel marka shaqadu waa iska iisi qofku ma oomayo macnaha waxay o dhan macnaha iisi ku noqonaysaa alxamdulilah rabbilcaalamiin marka xaaladda waa saas oo dhan waa maadsanta waxaan siinayaa cabdifataax n oo jooga sweden n bal ka waran ramadaanka iyo meesha aad joogtid Een, walaal falastiin adiga iyo dhammaan asxaabta waa idin salaamaya meel walba aad dunida caalamka ka joogtaan Een, rabadaan rabadaan mubaarak aan leeyahay ummadda islaamka meel walba ay caalamka ka joogto rabadaanka aad iyo aad ayuu een, noogu adag yahay khaasatan een, waqooyiga dalka sweden sida hadda walaalkay new zealand jooga soo sheegay Een, bilcagsigiisa ayaan hadda aniga ku suganahay oo magaalada hadda aan joogo Een, waxaa inoo qoran in aysan saacad een, qoraxda aysan u dhacaynin Een, balse ay hoos ay galayso qoraxda laakiin iftiinkeeda uu jiro Een, wallaahi aad iyo aad ayuu u dheeryahay aan dhihi karaa rabadaanka maalintii ugu horreysay waxa aan soomay saddex iyo labaatan saacadood iyo bar daqiiqo marka soddon daqiiqo oo keliya waa waxaan afurnaa oo salaadihii oo dhan iyo afurkii iyo suxuurtii is- isugu soo koobmeen Een, hadda maanta oo maalintii lixaad aan soo marnahay waxaa moodaa daqiiqada bes aan ugu darsamay oo aan jaanis u helaynaa inaan salaadihii iyo afurkii iyo aan isku diyaarino marka qofkii kusii shaqeynaya sidoodoo kaleetana aad iyo aad ayay u dhibeysaa marka ugu yaraan maalin dhanaa soomantihiin hadda waa maalin iyo habeen markii la isku daro laba iyo laba la- labaatan iyo afar saacadood oo habeen iyo maalin ah ayaan waxaan kasoo marnahay saddex iyo labaatan saacadood afar iyo labaatankii saac afar iyo labaatankii saac oo habeen iyo maalintii la isku daray ayaan waxaan kasoo marnahay saddex iyo labaatan saacadood marka marka dad had ha ha dadka muslimiinta ah ee hadda jooga een, gobolka aad joogto oo kale sidee een, maaragta ay u dareemaan Een, walaal marka horeeto dadka muslimiinta ah meel walba caalamka ay joogaan waa waxaa iska jiro een, dhibaatooyin aada u fara badan Een, waxaa jiro dad muslimiin ah oo sheeganayo een, s- sunni iyo shiica Een, waxaa jiro dad een, kala qaybsan oo fidwooyin kala duwan helayo Een, markaa fiirisid een, internetka oo kaleeto oo lagala soo baxo een, islamic vendor een, website la yidhaahdo oo markaasi caalamka idil dadka inta badan ay isticmaalaan wuxuu uu sheegayaa laba een, laba saac oo habeennimo in ay afuri karaan magaaladeeda Een, laba saac oo habeennimona qoraxdii ay banaanka taallo oo dadkii qaar ay ku afuraan inay soo baxsadaan waraaqadahaasi ay ku soomaan ayna markaa ay ku afuraan marka aniga fidwooyinka qaar waan dhageystay wax xiriir badan waan sameeyey sanadkii horeeto aan joogay magaaladeen waxaan la xiriirnay een, culimo qaar oo markaa dalalka scandinavian ku nool iyo kuwa kenya markaasi ku sugnaayo aan la hadalna waxay ay dhaheen culimadii markaasi idin dhow inaad la xiriirtiin ayaa aada u fiican sheikii markaa noogu dhawaa wuxuu dhahay haddii hal daqiiqo qoraxda ay idin kaga maqan tahay uu dhahay hal daqiiqa halkaas daqiiqa ayaa soomaysaan marka annagana waxaan go-aansanay dadka qaar oo isku jiro in aan ku soonno wixii isheen ay aragto oo markaa qoraxda haddaan weyno inaan iska afurno oo markaasi aan Een, waa ku waa kusoo laaban doonaa een, waxaan siinayaa cabdirasaaq een, oo jooga hargeysa Een, haye cabdirasaaq ka waran ramadaanka iyo magaalada hargeysa Een, aad baad umahadsantihiin horta marka hore waxaan salaamayaa guud ahaan shacbiga soomaaliyeed meel kastoo joogaanba Ee, magaalada hargeysa iyo guud ahaan soomaaliya waxaa laga soomaa afar iyo toban saacadood Ee, runtiina waxa ay isku bedeshay soomaaliya iminka wakti aada u kulul oo waxa ay kusoo beegmatay waktiyadii ee kulaylada Ee, inta badan inta lagu guda jiro bisha raba barakeysan ee rabadaanta dhalintu waxay ku dadaalaan inay ku kor u qaadaan samafalka ay u sameynayaan dadka tabaaleysan iyagoo u gargaara siba dhalinta ayaa door laxaadle ka qaata iyagoo samaystay inji-ooyo iyo hay-ado samafal oo garab ka helaya xukuumadaha kala disan ee soomaaliya ka jira iyagoo runtii maxaa toolay ay dadka dibadda ama qurba joogaba ay qeyb ka qaataan hargeysa marka la eego saacadaha la soomo iyo soomaaliyaba waa ay yaryihiin marka loo eego saaxiibkii cabdifataax oo sweden kasoo hadlaya oo dhowr iyo labaatan saacadood isagu sheeganaya marka run ahaantii iyadoo dadaal badan iyo tadawuraad badan ba la sameeyo ee, ee bisha barakeysan ee rabadaan waxay kusoo beegantay iyadoo qaxoonti ee, ee, maxaa tolay muslimiina oo yamaniyiini ay kusoo qulqulayaan boosaaso iyo ee, berbera iyagoo maxaa tolay hay-adaha ee, samafalka ee somaliland ka jira iyo boosaaso ama puntland ay maxaa tolay ee, garab ka heleen cumlaamidiinta oo isku sameeyey inay caawiyaan dadkaasi walaalahooda marka run ahaantii farxad weyn bay noo tahay ee reer hargeysa iyo guud ahaan soomaaliya iyo somalilandba inay sanadka farxad u tahay inay dadkaasi ay afuriyaan oo ay ashar ka helaan marka iyadoo waktigu iska yar kulul yahay siiba berbera iyo boosaaso hargeysa laftigeega iyadoo ay dadkii qurbaha iyo ay kusoo xagaabaxayaan waxa ay noqotay aad inay saxmada u noqoto marka badanaa mahadsantahay.
waxaa dhacda inay dadkaasi eh, ay isku gargaaraan oo ay midba midka kale wixii uu u taakuleynay waa bishan waa bil barakaysan waa shahrulcibaada eh, shahra masaakiinta iyo waxaa lagu eegaya dadka dhiban in maxay ahay toolay ka dheregsani uu u fiirsado marka eh, en, waqtiyada en, aanu soomanahay aad bay u taxadiran yihiin marka laga eego eh, sweden wadaadka kaa kasoo hadlaya saaxiibka cabdifataax iyo new zealandba marka runtii saasaa looga soomawlada En, waa mahadsantaha waxaan siinayaa en sharmaarke en sharmaarke ramadaanka waxyaabaha kale la sameeya waxaa ka mid a taraawiixdoo kale marka saacadahee taraawiixda aad tagtaan iyo saxuurta bal ka waran ha waxaanu taraa macnaha saas- ishaha waxaan tukanaa lixda iyo rubi een, maqribki ma lixda iyo rubi macnaha p m taraawiixda waxaan tukanaa toddobada toddobadii barka waaba dhamaataa marka suxuurtuna dee ilaa iyo afar ilaa iyo shanta iyo afartan baan suxuuranaa marka meeshiinaaba hadda u baahan malaha in loo soo afur tago Ra- ramadaanka ha ha alxamdulillah aad iyo aad aad iyo aad waa aad bay uqawowdaya ha En, alxamdulillah waxyaabaha Ilaaha en caalamka aadka uga jira waxaa kamid in masaajidadoo kale afuro lagu sameeyo dadka aan awoodin inay guryahooda afur ka helaan oo kale inay masaajidada yimaadaan meelaha dadka muslimiinta ay u badan oo masaajidada afur la geeyo masaajidada new zealand ma- ma la afuriyaa dadka ha aad iyo aad aad iyo aad waa joogaan dee sooma waxaa joogta muslim badan baa jooga sidabaa magaalada caasimadan wellington masa en, waxaa ku yaala hal masaajid En, marka laakiinse aad baa loo keenaa afuradoo dee maalinba dee community community loo isku qayqaybiyayo maalin soomaalida iskale maalin waxaa iskale hindida maalin waxaa iskale af- af- en, de- bakistanta maalin waxaa iskale camboodiyaanka maalin waxaa iskale imaaraati sacuudiyaan saasaan isku qayqaybinaa masalan En, waa mahadsantaha aan aan ku noqdo en cabdifataax en bal saacado yar maadaama aad haysataan sida aad u afurtaan salaadihii saxuurtii sharaxaad yar bal naga sii Een, walaal waa sidaan kuu sheegay een, eh, marka ugu horeyso waxaan ku dhahay meeshaan waxa waa waqooyiga hadda aan kaga noolnahay tuulo aada u yar waaye oo marka wadanka finland aada ugu dhow xuduudna lale Een, eh, marka ma jiraan wax muslimiin ah oo markaasi lo een, masaajidiya iyo arrimahaasi een, ku howlan hadda ma jiraan waxaa jirta dadka muslimiinta ee marka communityga soomaaliga ay isku xilqaameen in ay sameeyaan masaajidiyo yar oo marka een looga loogu sameeyo ummadda masaajidyadii weli lagu waa lagu guda jiraa way adkaatay process dheer ayay qaadatay in ay furaan laakiin waxaan rajeynaynaa bishaan in ay soo dhamaato een waxa aanan aada ugu ugu ta- ugu- ugu tala jirnay inaan la xiriirno culummada islaamka meel walba caalamka ay joogaan marka culummada waxay ku siinayaan een fidwooyin kala duwan ama waxa uu sheikha uu ka cudur daaranayaa inuu markaas aada la xiriirtid een culummada markaasi kuu dhow Een, mar aan la xiriirnin eh, caasimada dalka sweden ee stockholm waxay noo sheegeen kolley in fidwooyin iyaga naftirkooda kala duwan ay kasoo saareen een, noorbattan iyo waqooyiga ee dalka sweden Een, En marka- iyaga naftirko En, waxaa noo sharaxdaa marka goorma afurtaan Ca- afurkii iyo cashadii iyo suxuurtii iyo salaadihii en wax afurka yar- walaal waxaa waaye labada l- een, shan shan saac oo habeenimo iyo afartan iyo lix daqiiqo ayaan afurnaa markii qoraxda aan aragno in ay geedaha hoostooda gashay oo iftiinkii casaanka ahaa uu markaa kor si fiican uu oga hoos oo usii aaday Een, balse waxaa cajaa'ib ah oo aan aad iyo aad ula yaabay Een, qoraxda meesha ay ka dhaceyso iyo meesha ay kasoo baxeyso wax farqiya oo aad u dhexeeya ma jirto soomaaliya markaan joogno oo kaleeto qoraxda waxaad dareemeysaa markay dhacdo dhinaceeda kaleeto inay kasoo baxeyso marka meeshani waa cirifkii een, eh, sidaan qiyaasayo waa cirifkii adduunka waa meel aada u sareyso magaalo agteeda ah oo kiruna la dhaho aada igu dhow iyadana qoraxda caadi bay u arkaan oo ma ay ka dhacdo sida ay isleeyihiin dadka degan iyagana waxa ay la soomaan markaasi ay la afuraan dalalka markaa ugu dhow ee islaamka ah waxaan maqlayay een, yar joogo oo dhahayo waxaan afurnaa toddoba iyo toban saacadood oo markaa inay ku afuraan umaynaa turkiya Een, iyagoo qorax uma dhacdo laakiin annaga waxaan dareemeynaa qoraxdii aad iyo aad maxaa la dhahaa inay nooga qarsameyso iftiinkii casaanka ahaana uu aad u u gudagalayo laakiin qoraxdu waa ay wareeganaysaa oo keliya markii wareeganaysana iftiinkii wuu jiraa magaaladii lagama daaro nal oo habeenkii mugdi ma noqoto waxaa ugu dambeysay aan filayaa bishii abriil iyo may intii udhexeysay in nalalka lasoo daayo maalinti habeenkii in lasoo daayo nalalka iyo iftiinka baabuurta ay ku kala socdeen waa iftiin caadiya oo normal ah wax oo mugdiya ma jiro marka annagana waxaan kusoonnaa oona kusoo xoorannaa sala iftiinkaasi qoraxda markay waa aan mahadsanta weyno.
Een, waxaan siinayaa cabdirasaaq cabdirasaaq een, waa waa maqlaysaa new zealand iyo sweden bal waxaa nooga warantaa sida looga afuro een, ilaa taraawiixda ilaa suxuurta magaalada hargeysa Eh, aad baad umahadsan tihiin runtii maxay tolay anagu waxaanu afurnaa eh, sidii aan hore u sheegay lixda iyo shan iyo labaatan daqiiqo Eh, maxay tolay cashada markaa kadib waxa aanu sameynaa inaanu tagno salaada maqrib oo ilaa toban minit marka eh, maxay tolay waqti fiican baanu haysanaa anagu taraawiixda waxaanu galnaa toddobada iyo barhka waxaana laga baxaa ilaa iyo sagaalka iyo toban daqiiqo Eh, marka maxay tolay marka loo eego sweden iyo new zealand ee hargeysa ama maxaa tolay somaliland ama soomaaliya laftigeedu waxay haysataa waktiyo aada ugu filan oo waxaa halkaasi ka muuqda inay maalintii badan tahay oo habeenku yar yahay marka eh, iyadoo sidaasi tahay waxa eh, noqotay in eh, dadka baahan ama dadka jilicsan masaajidada laftigooda loogu qaybiyo afur eh, wixii haleeli karaya meheradaha ama dadka kale laftigooguna waxa ay noqdaan dad markaasi isxasuusta googa kale laftigooga ay caawiyaan marka een, anagu runtii dee waktiga uu aad iyo aad buu noogu fiican yahay suxuurtoo kale waxaanu qaadanaa saddexda iyo rubuc ilaa saddexda iyo shan iyo labaatan daqiiqo meelahaas salaada subax laftigeyguna waxa ay noqonaysaa ilaa iyo shanta meelaha Een, marka halkaasi waxaa ka muuqata in eh, hargeysa laftigeyga ay noqonayso in uu eh, aroortii amaba subaxii uu aad u badan yahay maalintii marka loo eego eh, marka waxaanu soomanahay afar iyo toban walow ay jiraan eh, wadamo een, sagaal saacadood sooma oo naga sii yar laakiin geeska africa marka la eego eh, een, ama eh, geeska africa ee soomaaliya oo kale waxay tahay waktiyo ku filan inkastoo ay maxay toolay kusoo beegantay waktiyo yaro kulul oo kulayl eh, aada u badan ay Waa jiraan mahadsantahay.
laakiin een, Een, waxaan rabaa inaan siiyo sharmaarke Een, sharmaarka inta badan waxaa la yidhaahdaa soomaalida meel walba hay joogaan Een, cuntooyinka ay ramadaanka cunaan waa isku da- isku- waa isku dhow yihiin adiga qof ahaan maxaad ku afurtaan oo aad afurka iyo suxuurta iyo cashada aad ku samaysataan maxaa cuntaan oo cuntaa hadii soomaalida hal waxba manaha dee isku midkiino saamuuska iyo burka iyo een, baan ku afurnaa dee cashaduna dee waa baasto ama bariis ilaahay wuxuuna siiyo dee suxuurtuna waa iska faahmaysaa dad qof soomaaliya wuxuu cunaba dee waa waa baasto ama waa bariis ama waa dee een, digir oo kaleeto ama waa haruur manaha wixii cunadii caadiga ahayd oo soomaalida caafimaadka ahayd ma garata Een, waa mahadsantahay Een, waxaan siinayaa een, cabdifataax haye cabdifataax adiga waqtigiina waa isku dhow yahay waxaan filayaa mar ka badan inaysa idiin suurageli inaa wax cuntaan maxay tahay cunooyinka ramadaanka aa cuntaan wallaahi siduu sheegay walaalkay waxa waaye cunnada horta way kala duwan tahay dad cunno fudan cunno fudud iyo wakti u helaan inay sameeyaan laakiin aniga waxaan filayaa waxaan ah, doorbidnay in hal mar maadaama aan ugala kala kicino markaasi hal mar caloosha waxay qaadaa inay aan cunno ama aan ku afurno aan ku suxurano wixii markaasi aan isdheheno ilaa iyo muddo ayay caloosha ku jiraysayo cunno adag inaan cunno aan isku daynaa een eh, balse waktiga maadaama uu aada u yar yahay waxaan leeyahay waxaa qofka markaa u wanaagsan inuu cunto adag uu qaato oo markaa uu ku- cunto adag oo ah sida een wadankeena soomaaliya markaan joognay waxaa dareemaynaa suxuurta cunooyinkeena dhaqankeena aan cuni jirna soorta oo kaleeto iyo balse meeshaan way adag tahay dadka qaar waxa ay ku nool yihiin een waqooyiga waa singles u badan yihiin marka waa cunnada aan hadda aan isticmaalno basta iyo briiska ayaan markaa ka doorbidnay inaan isticmaalno cunnooyinka fudud sida sambuuska iyo Een, waa mahadsan tahay Een, waxaan siinayaa cabdirasaaq hargeysa bal ka waran afurka cashada suxuurta maxaa la cunaa Eh, aad bay umahadsantihiin kolley dee soomaalidu isku dhaqa weeyaan meel kastay joogaanba sida ay saxaabtu sheegeen eh, afurka waxaan cunnaa sida caadada inoo ah inagoo wadan eh, muslimiin aynu nahay boqol kiiba boqol timirtaan ugu horreysiinaa iyadoo biyo ama saambuus iyo qureec laga wada siman yahay intaa kadib waxaa loo baxaa salaada kadib waxaa loo soo noqdaa inagoo waqti fiican haysanaa eh, cashada sida caadada baasto ama beriis eh, iyo sidoo kale makaroone sida ay yidhaahdaan oo kale Eh, marka waxyaabahaasoo dhan baa la cunaa halka suxuurta eh, aan ku suxuurano annagu haddaanu joognin wadankii eh, qarmac shuuro baasto garow digir iyo wixii lamida iyo sidoo kale qamandigaan cunnaa ee, waxaa kamid oo kale dee dadka qaar markaa aan awoodin waayo wakti dheer bay qaadanaysaa in maxaa tolay qarmacdii la kariyo oo dadkii way daalan yihiin dadkii qoysaskii shaqo aada u badan bay qabtaan oo cuntooyin zaa-ida markaa lagu soo kordhiyaa oo way daalana way ka cawdaan marka eh, dadka maxay tolay ah, ah, qoysaska gooniya ee aan awoodi karin ee jilecsani waxay ku tuurtaan baasada oo one time markiiba ugu sameynaysa laakiin caadi ahaan waxa ay soomaalidu caado ka dhigatay suxuurta qarmacda shuurada baasida garowga iyo qamantida laftigeega oo ku caana asxaabta new zealandna waxaa faraya bal dee inay dhaqankeena xayeysiiyaan oo oo ay de ku suxuurtaan qarmacda laftigeega wana soo diri doonaa
haye adiba waqtiga u saamaxay n dhalinyarada inta badan waxaa la sameeyaa xiliyada ramadaanka oo kale n soomaaliya waagi la joogo oo kale in dhalinyaradu ay isku imaan jireen waxoogaa yaroo maaragtay dadka qaar turub ciyaarin jireen dibnada qaara ciyaari jiray n dadka diinta n ku dhow waxay sameyn jireen qur-aanka subac wax la yidhahdaa la aqrin jiray n marka maxaa ka mida waxyaabaha ay s- ku madadaashaan dhalinyarada xilliga ramadaanka ansiya sharmaarke new zealand ha false waa maasan tahay anagu madadaalo aan de maba hayno de marna waxaan baranaa marna waan shaqeynaa marka madadaalo ma meshi dhamadi dadku waa garba siman oo dadku waa marna waa shaqeynayaan marna waxay bartaan marka n madadaalo aan kuu sheegi karo kubad kubad baan ciyaarnaa sometimes macnaha adigu weekendiga hal mar ma fahanti waa mahadsan tahay n haye cabdifitaax Een, haddaan aniga aan ka hadlo dhinaca meeshii aan joogo ama dalka khaasatan waxaan isleeyahay waa sax way jirtaa wadankii markaa fiirisay dadka inay ay ay hayaan wakti dheer oo marka ay ku madadaaliyaan balse annaga ma hayno een, horta to- dadka waxay isugu jiraan dad shaqeeya iyo dad wax barta marka een, anigoo kaleeto hadda shaksi ahaan markaan iska hadlo waan shaqeynayaa hadda saacad kadib shaqa ayaan galayaa waxaana kasoo bixi doonaa een, lix saac iyo bar marka afurkii iyo suxuurtii meeshii igu soo galayaan shaqada een, maalintiina waa aan jiifaayo markaasi gelinka horeeto salaada duhur wixii ka horeeya ayaan usoo kacaa markaasna waxaan diyaarsadaa afurkaygii iyo een, ah, suxuurteydii marka dadka way isku jiraan way jirtaa in la dheeli jiray banooniga oo kaleeto iyo waxyaaba qaar laakiin hadda waxaan umaleynayaa waqti inaan loo haynin oo ay adag tahay inuu qofka uu energy uu ku bixiyo een, inuu banooni dheelo een, midda kaleetana waxaan leeyahay ani ahaantayda rabadaanka waa bil cibaado in ay qofka uu u baahan yahay waa shahrul qur'aan waa shahrul baraka marka dadka inay aad iyo aad ay qur'aankoodii u akristaan oo ay iska dhaafaan waxyaabaha een, lahwiga ama ciyaarta keenaya haddii waqti ay u hayaan inay masaajidada ay galaan taas ayaan aad ugu boorinaya ummadda muslimiinta meel walba caalamka ay ka jooga waa mahadsanta waxaan siinayaa cabdirasaaq oo hargeysa jooga maxay dhalinyaradu ku madadaashaan xilliga ramadaanka Een, inta lagu guda jiro walaal xilliga rabadaanta dhalinta soomaaliyeed waxa ay ku madadaaloodaan inkastoo de waktiyadeedii hore ay eh, jaahilnimo ahaayeen iminka waxa ay sameeyaan inay group gaar karis ay sameeyaan oo ay u tabaal dadka tabaalaysan ay booqdaan oo intaa maxay tol dadka dhimirka qaba ay u booqdaan oo ay siiyaan oo ay afuriyaan sidoo kale qur-aan akhris bay bilaabaan tobanka dambe ictikaaf iyagoo masaajidada laftigooga dega sidii eh, sunnihii nabigeena Eh, waxaa kaloo ay sameeyeen dhalinta qaarkood inay laadhow ama dee maxaa baalka la rogay een, ay laadhowda ay ciyaaraan Eh, turubka oo kalea kamid a Een, sidoo kale waxaa kamid a daawashada asxaabta akhriska noofalada jaraaidada iyadoo hargeysa iyo guud ahaan somaliland ee laga bilaabay tartanka kubadda cagta ee waktiga rabadaanta oo maxay tolay tiimanka laftigoogu ay ku beretamaan iyadoo madaxduna ay kala qeyb gashaan een, oo ay noqdaan qaar aad iyo aad usoo jiita oo waktiga ugu badan waktiyada ay soo dhowdahay afurka oo kale marka shanta laga eego afartaa la bilaaba laba ciyaarood baan anagu daawanaa oo garoomada kala duwan ee sidoo kale sidoo kale hargeysa waxaa laga qabtay alxamdulilah anoo umahadnaqay madaxweynaha somaliland in uu bilaabay een, tartanka qur-aanka kariimka ee madaxweynaha oo uu bixiyo abaalmarin aada u qaaliya oo uu ku bixiyo baabuur laftigeega oo dhalinta eeatoli guud ahaan somaliland goboladeeda oo dhan looga imaado marka run ahaantii hargeysa laftigeega marka la eego waxaanu haysanaa waxyaabo badan een, waxaanu qabsanaa maxay tolo tartanada aan sheegnay qur-aanka laftigooga maalintii dhaweed ama sanadkii dhaweed waxaa ku gee- ee, ku guuleystay eri gaabo oo inanku ku guuleystay wiil aada u yar marka waxyaabaha ayaan walaal u qabnay n waa mahadsantihiin dhammaantiin waxaan idin leeyahay n ramadaan wanaagsan intiina weli sooman n oo aan aniga laftirkayga ka mid ahay iyo inta afurtay n waxaan filayaa sharmaarka keliya weli afurkii gaaray waa idin salaamayaa dhammaantiin salaam warahmatullahi wabarakatuh
aad iyo aad bay mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi halkaad ka dhegeysanayseena waa barnaamijka waa go-aankaaga ee idaacadda v o a ee magaalada washington haatanna waa xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya kusoo dhowaada
faadan maxamed cali maskaxdayda waxaa ka guuxaya soomaaliya noloshay hadda ku jidho dil dhibaato maxay maxaytay qarax maxay haytay hadba hadba maaragtay meeshay u qaxaan inay kasoo noqdaan qolooyin kale iyadana qarax ka dhaco sida yeman oo kale kiiyoo kale maxay haytay dhibaatooyin badan wallaahi aad baan ula murugoodaa mar allaale iyo markaan maaragtay fikriyad ahaan anigu aan maskaxdayda aada usoo fiiriyo ha waa max kasta liibiya talyaaniga dhexdooda hadday talyaaniga kasii baxaan oo talyaaniga tagaan sidoo kaleeto meel waxay marayaan baa lagu leeyay waa sii tahriibayaan oo kuwaa la sheegayaa waxaa maray baabo tareeno sida jidkiisi ay usii socdeen soomaali si ay isuusii daba joogta toban hal mar lasoo sheegayahoo dad jiiraayo oo kuwa badaha ku dhinta kuwo laga soo ururiyo waxaan kuleeyahay dhibaatooyin agoosaa meel warwaran dhibaatooyin sidoo kaleeto qolada maaragtay goortay beelaha ay diriraan oo maxay haytay muruga waxaa isleeysaa tolow xaggaad u qaxdaa haddii xaggaadaadaa yamani waatan kenya wadanka idinku dhow adduunka feker waxaan ku leeyahay ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu sidaas si khayr oo dhaanta ilaahay u bedelo dadka soomaaliyeedna aadoo weyn ilaahay nabaxda dhexdhigo
intaa haddii aanu dhegeystayaal ku dhaafno xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya haatanna wararka caalamka iyo wararka soomaaliya kuwoodii ugu doorka roonaa magaalada muqdisho waxaa gelinkii dambe ee galabta lagu dilay nabadoon lagu magacaabo cabdulaahi xasan wardheere dhagacaddee nabadoonka waxaa dilay laba nin oo ku hubaysnaa bastoolado waxaana uu dilkii ka dhacay deegaanka sinay ee dhinaca degmada yaakshid dableyda dilka fulise ayaa ilaa iminkan haybtooda la garanaynin balse dilalka ka dhaca magaalada muqdisho waxaa inta badan sheegtaa ururka al-shabaab dhinaca wararka caalamkana wasiirka waa aan idhaahdee xogeeyaha gaashaandhigga ee maraykanka ashton carter ayaa sheegay in maraykankuuna qaadi doonin jidkii dagaalkii qaboobaa balse ay gardarada ruushka ula macaamili doonaan farsamooyin militari iyo kuwo aan qaab militari loo marin intaasna waxaanu kusoo gabagabeynaa barnaamijka dhallinyarada waa go-aankaaga inta haddii laadhada berri subax aynu lixdii barka kulmi doono oo anigu waa maxamed cabdiis araar cabdiaxmed iyo dhammaan v o idinle sidaas iyo habeen wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.